warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya fal dil iyo dhaawac oo loo geystay nin iyo qof dumar ah kuwaasoo dilkooda ka dhacay deegaanka baruujeed ee ka tirsan gobolka galgaduud dilkan iyo dhaawac ayaa geystay dabley hubaysan kuwaas oo dilay ninka halka uu dhaawac ka soo gaaray qof dumar ah taasoo kaaga dhaweed xilliga ninka la dilayey iyaduna ay haleeshay mid ka mid a rasaas la ridayey mid ka mid ah dadka deegaanka oo dhacdan goobjoog u ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen isagoona sheegay inay tahay arrinkan wax laga xumaado waxaa ka dhacay bariujeed meesha waxaa lagu dilay nin aana qabiil loo dilay marka nino gabarna waa ku dhaawacantay nina waa ku dhintay marka runtii arrintaas ayaa ka dhacday oo arrin fool xunaa arrin dad la-aana ah arrin xanuun leh runtii xanuunkeeda laah arun runtii wax laga xumaado lah qofka maalin kasta waxaa la dilaa qofka bulshada indhaha u ah qofka bulshada wax u taraysa qofka bulshada kala celin karta ayaa maalinarka aana qabin loo dilaa adeer xalay dhacday xalay ayay dhacda gabar yaroo xaafadda meesha ninku degaa lagu dhaawacantay habadahaba waa iska gaadhay dhaawac suula gabadha soo gaadhay waxaa muddooyinkii dambe gobolka galgaduud kusii xoogaysanayey dilalka ceenkan ah kuwaas oo aan la ogeyn cidda ka dambaysa balse wararka qaar ayaa sheegaya in loo dilay aano qabiil kuwaas oo inta badan ka dhaca meelaha ay dowladda federaalka maamusho iyadoona mararka qaar dhacda inay hubka isugu dhiibto beelaha walaalaha ee wadadega gobolkan